maalin wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta sharafta leh ee nagala xidhiidha dunida dacladeeda warbaahinta koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay qadka telefoonka ku tiigsatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuno maxamed isaga oo jooga magaalada baydhabo sida aynu la wada soconno madaxweynaha ayaa baryahan waxa uu socdaal ku joogay magaalada muqdisho isagoo halkaasi kulamo kala duwan kula yeeshay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho marka si aynu wax uga ogaano warbixinta guud ee kulankaasi iyo waxa uu kala soo kulmay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka waraystay wariyaheena ilyaas qalinle waxaana uu ku jawaabay sida tan aad iyo aad ayaad umahadsantihiin aadad umahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa saad la socotaan sabtan casho iyo deeraad ayaa waxaan ku maqlaa magaalada bishow aniga iyo wufdigaan hogaaminayo waxaan u tagnayna waxay ahayd inaan wadahadal la yeelano dowladda federaalka soomaaliya waxaan wadahadalkii si toosa aan u gudgalnay bisha aa soo dhaafnay sagaalkeeda waxa weeye waxaan fadhi la yeelanay golaha wasiirada guddi gaar ah ayuu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo ka kooban ilaa toban wasiir annaga waxaan saaray todoba wasiir iyo madaxweyne ku-xigeenka uu asagoo hogaaminayo saddex maalmood ayaa u socday wadahadal wax badan runtii ayay soo dhaweeyeen oo aad bay maaragtay u dadaaleen waxyaaba farsamo ayaa u haray mas-uuliyaddii waxay kusoo wareejiyeen oladii ummadda ra-iisul wasaaraha digeenana anay igu soo wareejiyeen farsamadii aniga ra-iisul wasaaraha ayaa haddana wadahadal noo furnay ilaa laba maalmood aan wada hadlaynay haddana waxaan ugu soo biiray madaxweyne ku-xigeenkayga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya afarteena ayaa haddana si ambaqaadnay wadahadalkii maalmahaasi daadiinaynay runtii waxa weeye markii dambe haddana meel bay istaagtay baxasho waa socon weysay waxaa la wareegay mas-uuliyaddii guddoomiya baarlamaanka oo soo dhexgalay oo maaragtay uu badbaadiyey maaragtay wadahadalkii isaga iyo maaragtay waxaa haddana isla falgalay ra-iisul wasaare wasaarihii kadib talooyin badan buu soo jeeday guddoomiyaha oo dhexdhexaadin ah talooyinkii runtii aad bay u wanaagsanaayeen annaga wafdigeeni inta badan waa soo dhaweynay marka laga reebo meelo yaryar oo xagga farsamada ah wasaaraheena runtii inta badan waa soo dhaweeyey asna laakiin waxyaabuhu ka diidiiday baa jiray arrintii ayada heerkaas markay marayso waxaa markii dambe la wareegay mas-uuliyaddii madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa la wareegay arrintii asaga gaartay kadib madaxweynihii iyo gudoomiya baarlamaanka ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkiisa aniga iyo ku-xigeenkaygii golaha wasiirada iyo odayaashii dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya qeyb ka mid ah oo xamar joogay intaasaa shir isugu tagnay arrintii baa la falanqeeyey aaraa baa isdhaafsaday kadib hawshii waxaan maaragtay hadda aan ugu soo tagay aniga madaxweynaha iyo odayaashii dhaqanka iyo wafdigii aniga meesha ila joogay oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo afar wasiir iyo la taliyahayga arrimaha amniga ayaa usoo tegay ayagaa hadda hawshii wadahadalkii ayaa wada runtiina waxa weeye waxyaabaha laga hadlaayo waxaa kamid ah in dowladda federaalka iyo dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka wada hadlaan iskala kaashadaan iskuna afgartaan arrimaha amniga sugidda amniga arrimaha maaragtay dhaqaalaha arrimaha maamulada goboladan maaragtay koonfur galbeed isku yidhaahdo iyo howlaha bani aadamnimada maaragtay wadanka waa la socotaan dhibaatooyin badan baa ka jira oo xagga maaragtay bani aadamnimada saameyn weyn ku leh oo nolosha taabanayo amniga taabanayo maaragtay baa ka jira marka arrimahaas in aan ka wada hadalno ayay ahayd runtii inta badan waa isku afgaranay hase yeeshee waxyaabaha caqabada ah meesha ku jiray waxaa ka mid ah hal qodoba ugu muhiimsan qodobkaas wuxuu ahaa heshiiskii horey dowladda u gashay oo ay la gashay maamulkan kumeel gaarka ah oo la magacbaxay juba kaasaa maaragtay oo muddadiisana ay kaarsan tahay sanad ayaa la weriseeda maaragtay burtaan yeeli karaa idinkana sid lix gobol aad dhisateen in heshiiskaasna waa jiray marka annaga usheegna mowqifkeena waa cadaynay waxaa nidhi markii la heshiiskaas la gelayay gubashii weyntii loodaydhabo oo looga tashanayo ayaha ummadaas lixda gobol badan dowladda ayada og tahay gubashaas bay gashay heshiiska kadibna uma suurtagelin mana awoodin in shacbigu ay ku qanciso wixii ay la gashay gruubkaas ma dhicin haddana maanta waxay rabtaa inay difaacdo taas marka waxaan u aragnay arrin suurtagal aan ahayn ayaan u aragnay annaga waxaan qab aaminsanahay in maamulkaas uu hoostagayo dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya muddadiisii burburen maa saddex waxaa ka harsan waa sanad haddana waxaan maaragtay ogolaanay inaan la fadhiisano oon maaragtay aan ku qancino inuu maamulka oo maaragtay uu kusoo biiro marka oo maaragtay ummadan ma kala go-i karo dhulkana ma kala go-i karo waa dad laba dhashay walaalo ah daris wadaag ah oo fadiyo siida ah maxaa la yidhahda dhulkana waa dhul maaragtay ummadda oo dhan ka dhexeeya marka dhul sida u kala go-i kara ma aha dad sida u kala maarmaaya ma ahan waxay ku jirtaa runtii soomaalinimada ayaa ayay ku jirtaa waad ogtahay shanta beelood ee soomaaliya baa wada dega goboleed lixda ah marka saas daraaddeed si walaaltinimaday u jirto midnimaday u jirto waa tahay madaxweyne wax un u jirto ay darteeda ah maaragtay ayaa annaga ugu dheganahay arrintaas ayada ah dowladda iyo intii kale aan la kulannay oo beesha caalamka iyo wakiilka qaramada midoobe naaxweed qaramada midoobay naftiisii oo intaba runtii waxa weeye aad baan ugu dhaadhicinay fasiraad dheer baan ka siinay wax badanna runtii waan isla fahnay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalaha maalmaha soo socdo in maaragtay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkii oo isfahnay ay isla jaan qaadi doonaan oo ummadaan ay samata bixin doonaan dowladda ayada lafteedii waxay u baahan tahay in la samata bixiyo wax badan baa jira oo maaragtay u baahan in la tiiriyo marka halkaasaan kasii wadnaa annaga howshii waa tahay madaxweyne waa ku fahanay markaan ka soo gudubno qodobkaad inoo sheegtay oo muranka yar dheliyey oo jubba waxaa inagu maqaal ah inuu jiro qodobo kale oo laba ah aad isku qabateen xukuumadda wadahadalkuna intaan keenay inuu intaan sii gaaro bil uu wadahadalkiina gaaro qodobadaasoo kale ah in dowlad goboleed aysan ahayn koonfur galbeed laakiin ay tahay maamul goboleed iyo inuu yahay maamul goboleed weliba kumeel gaar ah arrimaha maxaa inoogu sheegi kartaa madaxweyne runtii waxa weeye ma jirin ma jirin qodob dhacaya ma jirin in in maaragtay maamul goboleed kumeel gaar ah loo aqoonsado koonfur galbeed qodobkaas meesha kuma jirin inta jeer oo qoraalada aan maaragtay aan isla sameyneyna erey noocaasa ma soo gelin halkaas isaga ah waa dowlad goboleed fikir waa jiray oo ah hadda golaha baarlamaanka in maaragtay waa jilduhor yaallo oo dhigayo in maaragtay dalka maamulada ka jira dhammaan dowladda ay u aqoonsa baarlamaanka ajendo hadda hor yaallo oo dhigayo in lasoo saarayo anta sid dalkan uu noqon karo xuduudahoodii iyo isleedkoodii marka waxaa intii baarlamaanka uu soo saarayo go-aankiisii oo uu ka dhisayo komishino madax banaan dowladda waxay u aqoonsan tahay maamulada jira dhammaan maamul goboleedya ayay u aqoonsan tahay waa fikir caam ah oo dowladdu ay u aqoonsan tahay wax maamulada ka dhisan dalka dhammaan ugu yeerayso maamul maamul goboleed saas daraaddeed ayagana waxay soo jeediyeen inaan qaadano fikirkaas isaga oo ah mid caam ah marka taas marka lasoo gaarinba markii maaragta waxyaabaha qaar aan ugu heshiyo unbaa wax taas loo gudbi karaa wax saas u weyn ma ahayn taas culays uma aragno laakiin annaga dastuurkeena dowlad goboleeda ayaa ku yaala taas unbaa annaga agteena maaragtay kii shacbu maaragtay ansixiyey baasho noo ah hase yeeshee wixii qaranka oo dhan saameyn ku yeelanayo annagana wuna saameynaya waqtigeedii ha gaarto ala iyo xaalo waxaan idin caddaynayaa maalintii aan tagnay xamar oo shacbiga reer xamar banaadir oo inagu soo dhaweeyeen si karaama leh oo sharaf leh oo aeroboortka oo dhan waxaa maaragtay wada oo maaragtay saameeyey calankeenii midabka quruxda badan leh oo gabdhaha iyo wiilasha iyo maaragtay shaqaalihii dowladda iyo ciidanadii oo dhan wada lubaya ayaa maaragtay naga kusoo dhaweeyey waxaa nala ku qaaday waxa weeye baabuurtii dowladda waa maaragtay nala ku qaaday hotel five star aa nala dejiyey shirarka aan ka qayb galayno oo saacad kastaba aan aadayno waxaa dawladda noo soo diraysay baabuurtoodii noocaas ahaa oo ilaa aan kasoo tagno runtii si sharaf leh oo miisaan leh oo protocol leh ayaa naga soo dhaweeyey tan marka keliya oo hadda meesha taalla waxa weeye annaga iyo maaragtay khaasatan ra-iisul wasaaraha oo wadahadalkeena aada u dheeraaday waxyaaba badan aan ku heshiinay laakiin farsamadu wax ka dhiman yihiin oo noogaa aana ka dareenay runtii xaqisho badan inay ku jirto laakiin un maaragtay un wax un keligiisu yahay oo xukuumaddii la qabin oo baarlamaankii la qabin oo maaragtay madaxtooyadii la qabin bay ahayd madaxweyne wa waan garanay wa wa wa waa is waan tallaabo tallaabo un baan idinla soconnay intaad ku sugnaydeen magaalada muqdisho haddii su-aal kale aan ku weydiiyo madaxweyne casuumaddiina muqdisho dabcan ma kama mid ahayn in garab kale amba koonfur galbeed idinla sheeganaya in yacni wadahadal uo idiin dhex maraahi amba intaad joogtiin muqdisho iyaguna dushiin laga keenaahi waxaan la soconnaa in ra-iisul wasaaruhu uu yacni diyaarad u diray nimankii isku magacaabay magaalada baydhabo oo uu ugu horeeyo madeer arrimaha idinku sidee sidee idiin saamaysay runtii waxa weeye annaga dhabta markaan kuu sheegno annaga waa isku kalsoon nahay shacabkeenna ayaa dhistay dowladda tan koonfur galbeed dadka oo dhanba ah ciidda ayaa ah dhirta ah koonfur galbeed wax ilaahay korka keenay oo ummadana ajiibtay waaye ogow halgan kastaba cadow buu leeyahay dad badanoo maaragtay ummadda jillaafaynayana way jiraan mar weliba dadoronimo doonkii ilaa maanta ayay jireen haddana way jiraan wayna jiri doonaan laakiin ummaddaana waa horumartay waxa weeye buug madow baa lagu qori doonaa taariikhdana wayla xisaabtami doontaa shaksiyaadka jallaafaynayo shacbigan magacyadoodana way qoran yihiin waa la ogyahay dhinaca kale dowladda ma dhihi karo wasaaraha keenay dadkaas runtii waxa weeye shaksiyaad bay ahaayeen wuu keenay meel uu geeyana la-yahay sababtoo ah asaga shacab uma noqon karo asaga dal uma noqon karo marka wuxuuna ku talagalay waxa weeye si danahiisa gaarka uu gaaro in ummaddan dhibaato u abuuro oo maaragtay un dhib ka dhex dhaliyo laakiin sida aan la socdo dad badan oo shaksiyaad oo maaragtay ku jiro nimanka ayaga ah aada u dheer tahay oo wada xiriirayna mar weliba ayaa jira oo aan ka qaadanaynin waxyaabaha qaar dhinaca kale arrintaas ayadaa markii la arkay mowqifka ra-isul wasaaraha shirqooladiisii la dareemay ummadda oo dhan wada dareentay laisu sheegay arrintii waxaa soo dhex galay odayaashii dhaqanka khaasatan qurmeyda digli mirfle baa soo galay ayagii baa codsaday oo ka codsaday guddoomiye baarlamaanka madaxweynihii iyo annagaba waxay yidhaahdeen arrinta annaga gelayna annagaan dhamaynayna annagaana dadka wax u ah annaga hanaloo daayo waxaan u malaynayaa in sidaas lagu heshiyey oo maanta odayaasha loo daayey oo odayaashii badanka oo maaragtay jireenka ahaa oo la yaqiinay oo qarankan maaragtay dhidibada u aasay qaranka soomaaliyeed sidaasna madax dowlad goboleedkan dhidibada u aasay ayagaas baa maaragtay yidhaahdeen annagaa xalinayna waxay dhexdeena ah ayagaasaa ku jira arrintaas ma aha arrin heer qaran ah arrintaas ma aha arrin heer caalami ah waa arrin qowmiyadeed qowmiyadda digila nafley khaas u tahay marka odayaashii dhaqankaana hadda gacanta ku haya ayagaana gacanta kula jira marka sidaas ay kaga wareegtay gacanta ra-iisul wasaaraha saasay kaga wareegtay marka wax saas weyn ma aha wax dhexdeena ah inaan dhamaysanana waan rabnaa marka dadka walaalaan nahay waana isu tanaasulayna runtii warbixinada aan ka helaynay intaan xamar joognayna ma aheen kuwa kuwa xun ma aheen runtii waxay ahaayeen kuwa aada u diraacsan oo maaragtay ogol in la wada hadlo ogol in laisu tanaasulo bay ahaayeen marka taas wax annaga calooshi qalbigiisa unbuu na tusayo in ummadan dhibaateeyey inuu rabo ayuu cadaystay ma ogiye annaga wax saameelaan uguma yeelan arrintaas ayadaa waata hadda marka waxaad leedahay madaxweyne wadahadalladii muddada qaatay waxaa la wareegay afhayeenkii baarlamaanka iyo madaxweynaha ayagaa la wareegay iyo odayaashii dhaqanka meesha joogay baa la wareegay ayagaa gacanta ku haya annagana waxaan gocaansanay inaan dib ugu soo noqono xaruntii howlihii aan sii wadno oo maaragtay maalmaha soo socdo tallaabooyin wax ku ola in la qaado oo horumarna haddii aan leedno madadana madaxweyne dhanka kale waxaa jira qaar ka mid ah wasiiradaada oo uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasiirka dowladaha hoose iyo reer miyiga shiine macalin nuurow iyo cabdifataax geesey iyo wasiiro kaloo laba ah inay iyaguna muqdisho intaad ku sugneed ay yimaadeen diyaaradda khaas ahna magaalada baydhabo ee ka soo qaaday arrimaha maxaad inoogu sheegi kartaa runtii waxa weeye arrintaas way jirtaa wasiiradaas waxa weeye wasiiradii dowladayga ay kamid yihiin anaa u magacaabay wasiir inay noqdaan howl muuqatana way qabteen haddana sidaas si lamid ah bay hawsheeda u wataan safarkoodiina waa la soconay oo inay imaanayaan xamar khaasatan labada ruux aada magacowday si toosa ayay maaragtay fasax ayay u qaateen oo xamar imaanshooda waa la ogaa waxyaaba u socdeen waxyaab waxyaaba maaragtay gaar u ah bay ahaayeen xagga caafimaad iyo xag maaragtay dano kale ayaa jiray markay yimaadeen xamarna waan wada kulannay warbixino ayaan kala qaadanay marka wixii kaleeto shakiga dadka geliyey waxaa ka mid ahaa fududeynta loo fududeeyey diyaaradda iyo maaragtay soo dhaweynta xagga umba taasna arrin ayaga maaragtay dhamaystan bay ahayd laakiin ma ahayn arrin maaragtay lagu duminaayo koonfur galbeed ama dowladgaabyo dowlad goboleedkan koonfur galbeed ku wajahan ma ahayn mana laga sugaayo marka shabaab hadda soo baxay urdun ah oo siyaasada u cusub oo aaya aayateenkoodii iyo mustaqbalkoodii hadda dhismaayo waaye marka annagana wax tuhunaa kama qabno runtii shaksiyadoodii wax tuhuna hadda aniga kulligii madaxweyne ahaan aan ka qaba ma jirto waata mudane madaxweyne waraysigeena gabagabadiisa ugu dambeeya ayaan ku jirnaa su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay tay la eg tahay rajadaadu ah in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ay wada hadalkoodu uu guulaystahay arrintaas runtiiba markaan aan gabagabadeedii aan ka hadlo waxa weeye horta koonfur galbeed waa dhul aada u ballaaran oo hodan ah populationkiisana aada u badan yahay dadka deegaanka ayaa sira dhulka dadka deegaanka ayaana ka go-daa talada dadka deegaankana waa dadka dowladda soomaaliya dad ka tirsan oo xildhibaanadooda ku jira oo wasiiro ku leh saraakiil ku leh ciidamo ku leh oo siyaasiyiin ku leh oo maamullo iyo aqoon-yahano ku leh waay marka maadaama mar sidaas ay tahay ani waxaan aaminsanahay waxa weeye dowladda inay tishgelin weyn siin doonto shacabka rabitaankiisa inay raaci doonto sharciga dalka u yaallo kaasoo annagana ogolnahay una hogaansannahay runtii khaasatan shacabka rabitaankiisi waa muhiim waa dastuuri in waxa ay rabaan ay samaystaan dowladdana ay tixgeliso sidaas bayna ku dhammaan doontaa haddii aan la idmo sidaas bayna howsh ku socon doontaa wixii farsamo ah iyo maamul ah waa laga maarmaan laga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ma kala maarmaan dowladda dhexe waa dowladdeeni inay adkaataan rabnaa in la tiiriyaan rabnaa in maaragtay dowladada loo aasaan rabnaa in maaragtay maxaa la yidhaahdaa higsiga lix iyo tobanka dalkan doorasho ka dhacda ayaan rabnaa door weyn in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka qaato arrintaas ayaan rabnaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxa weeye sidii aan aan kasoo arkay in maaragta hawshan ay socon doonto waxyaabaha yaryar oo ka jirana iska dhammaan doonaan shacabkana min raaskambooni ilaa iyo maaragtay elbirda inta u dhaxayso uu israaci doono aragtidiisa mid noqon doonto oo wax wada qabsan doono asoo walaala ah ayaan aaminsanahay insha allahu taasna inay ku gebagaboobi doonto arrinta kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed oo aanu ka waraysanaynay waxyaabihii u qabsoomay intuu ku sugnaa magaalada muqdisho mudan madaxweyne waa maadsantaha adaa mudan aziiz adaa mudan